jibrain dadkii soomaalida ahaa intoodii badneed ama dhammaantood ay kasoo baxeen ayaan dhigi karnaa hadda waayo waxaan kala soconaa sida aan la socono daqiiqada juugooda aan warbixin uga helayna marka si kastaba ahaato hadda safaaradda belgium safiirka wuxuu qorsheynaya inuu booqdo xuduudaha wadamada oo wadanka poland oo dad badan ay kusoo jabeen oo dowladda ay la soo xiriirtay ee leedaha dadkiina gacantaan ku haynaa si amni ayay nagu soo gaareen marka wasaaradda ayaa howl adag ku jirta wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya oo shiriiradaas oo dhan ka shaqaysay wararka ugu dambeeya gudaha ukraine aad ka helaysaan maxay idiin sheegayaan gudaha dadkii ku xanibnaa way kasoo wada baxeen waxaan raadinaynay dhalinyaro aan ku ogeynayna meesha ku xanibnaan iyagana waan weynay dhawaqooda marka taas waxay ka dhigan tahay inay iyaga xataa heleen fursad ay kusoo baxaan tirada guud waa imisa haatan inta dad aad hesheen ee soomaaliya ee ukraine ku xanibaan dadka ugu badnaa hadda waxay soo gaareen jarmalka oo google u fidisay ama gacan u fidisay in dadka qaxootiga ah ee meesha kasoo xararaya ay qaabilayaan dad badan oo soo gaaray way jiraan wadamadan kale belgiumkii laakiin inta badan dadka markii ay soo gudbaan oo si amni ah ay kusoo gaaraan meesha ay rabeen warbixintooda lama helaayo waxaa laga yaaba inay ehelkooda raadiyaan amaba ay ku mashquulaan sidii ay isku meeleyn lahaayeen marka sidaa darteed ma ogaan karno xaaladahooda laakiin waxaan ka warqabnaa groupka aan sameynay oo whatsappka ah ayaa dhaqdhaqaaqooda kula soconaa wixii caawanada u bacdaan halkaasaan kala xiriirnaa waxaa kaloo aan sameynay dadka aanan haysan identification documentska in aan u sameyno digital i d annagoo kala tashanay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya marka warqado aqoonsiga soomaaliya ad u sameynaysaan ha dadka qaara waxaa safarkii ama wuxuu ku noqda dee dadka ma waxaa ka lumay documentigii inta ay safarkaa kusoo jireen marka markii xuduudka yimaadaan waxaa la weydiinayaa maxaa ku gudbaysaan maxaad tihiin marka si loo garto marka macluumaad badan ayaan dadka la wadaagnaa waxaa jiro sidoo kale emergency medical iyo waxyaabo badan oo oo caawinaad ah iyo hay-ado mataqaana u gurmaday qolooyinkaasna waan ku xiraynay qorshuhu marka muxuu yahay dadkan ma waxaa lagu rabaa in soomaaliya lagu celiyo mise wadamada ay soo galeen bay joogayaan wallahi waa su-aal muhiim ah dad badan baa markii arrintan ay soo faragelisay dowladda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradihii oo u gurmanaya u qaatayba in soomaaliya loo celinayo taas ma jirto dadka ardayda ah meeshaas macnaha kasoo baxaya waxaa loo fududeynaya ama loo caawinaya sida ay u gudbi lahayn wadamada kaleeto ee yurub oo halkaasi oo ay kasoo kasii wadan karaan waxbarashadooda laakiin macnaha ma aha in soomaaliya loo celinayo waayo soomaaliya waxay kaga soo taga inay mustaqbal dhistaan oo ay waxbartaan oo ay waddankoodii ayagoo mataqaana isku filan ay ku laabtaan